waxbarashadu waa hubka ugu weyn oo loo adeegsan karo in lagu bedelo adduunyada goor hore dalkeenna waxaa ka hirgelay dugsiyo waxbarasho midhaha ka dhashana waxay yihiin kuwa la guranayo balse ilaa iyo hadda dadkeennu kama xoroobin heryada jahliga kalabar bulshadeennu sida la wariyo waxay la nooshahay mugdiga nolosha barnaamijka aqoonkaal wuxuu kula wadaagayaa sida lagu horumarin karo waxbarashada dadkeenna iyo helinka ugu sahlan ee looga adkaan karo jahliga ka dhegayso barnaamijka aqoonkaal idaacadda himilo habeen walboo khamiis ah sideedda fiidnimo ama ka dhegayso aqoonkaal idaacadda himilo habeen walboo jimco ah abaare sideedda fiidnimo
ismaqal haboon dhegeyste kuna soo dhowow barnaamijka aqoonkaal oo ka mida barnaamijyada toddobaadlayaasha ee ka baxa idaacadda himilo waxaan ku eegnaa arrimaha waxbarashada iyo kobcinta garaadka aqoon-doonayaasha waxaan ka marnayn hababka iyo tallaabooyinka uu saalay ardada heerarka hore ka gala goobaha waxbarasho iyo sidoo kale ardada soomaaliyeed ee deeqaha waxbarasho ka helay waddamada dunida toddobaadkan waxaan idiin haynaa in waalidka uu la sheekaysto dadka murabbiyiinta ah oo ku takhasusay tarbiyada ama barbaarinta ubadka yar ka hor da'da iskuul aadista intuusan cunug yar uusan gaarin waxuu ku saabsan sida ubadka loogu beeri karo jacaylka xarumaha waxbarashada waxaa taa lii dhaho badanaa markaan soo jeeda habeenkii xilli dambo kalaa lii dhaho maxaa isku daalinaya markasta wajkaa kuu dambeynay sidaa waxbaratay ama muxuu ahay wiil la gelaya kaalinte maxaa isku dhiba iska seexa camal dhibkaasoo dhanaan soo arka laakiin saasay tahay dhig jalaq muu siinin oo waa kasii gudbay oo waxaan isdhahay meeshaa u jeeda mar kastaba fiirle waa gaaraysaa insha allah sidee fartuun faysal ku gaartay in kaalinta hore u gasho ardada ay isku fasalka yihiin qodobadaas ayaan idiin soo gudbin doonaa tabinta iyo soo saaristu waa maxamed qadar cabdi hagaag carruurta qaar waxay ka baqaan adidda xarumaha waxbarashada taasoo caqabad ku ah waalidiinta sababo kala duwan ayaa loo tiriyaa in carruurta ama kuwa galaya da'da qaangaarnimada ay dhibsadaan xarumaha waxbarashada saddex qaybood ayaa loo kala saaraa carruurta aan jeclaysan adidda goobaha waxbarashada sida in cunugga uu cabsi ka qabo macallinka ama ardada kale ee ka weyn in uu la ildaran yahay mushkilada nafsiyadeed taas oo keenaysa inuu dhibsado bulsho ku dhex jirka iyo in uu gabi ahaanba diido waxbarashada sababo la xiriira da-da kuraynimada oo bilow u ah oo ay sidoo kale u wehliso habdhaqan aan wanaagsaneyn iyo ku liidasho xagga tacliinta waa mid ka mida mushkiladaha ay wajahaan qoysaska qaar in carruurta ay ka biyo diidaan aadidda goobaha waxbarashada waxaase jira habab looga takhalusi karo mushkiladan haddaba sidee ubadka loogu beeri karaa jacaylka xarumaha waxbarashada weydiintaas iyo kuwo kale oo la xiriira ayaan hordhigay ustaad maxamuud sheekh xasan ugu horreynna waxaan weydiiyey jiritaanka arrintan iyo caqabadaha ka haysta waalidiinta xal u helideeda dabcan inay jiraan waalidiin badan oo markaa arrintaa ay la soo gudboonaatay oo ka sheeganayo ubadkooda oo markaa maaragtay aanan jeclayn inay aadaan iskuulkii ama madrasada asbaabo fara badan ayaana keeni karta dabcan cunuga yarka inuu aadi waayo madrasadii ama iskuulka asbaabahaas waxaa loo celin karaa kuwo ka mid ah maaragtay arrimo nafsaani ah oo cunuga uu dareemaayo ha kala kulmo macalinkii madrasada ama ha kala kulmo maarata asxaabtii madrasada ardaydii madrasada waxaa kaloo markaa loo celin karaa isla umuuro kale oo ay ka mid tahay inuu jeclaysanaynin gurigii horey uu u bartay la noolaanshihii hooyadii iyo ubadkii yaryaraa oo uu ka go-aayo oo uu weynayo saacado taasoo markaas la qabsigeeda waqti in la geliyo u baahan oo asagana uu dareemayo markaa maaragtay bi-a cusub iyo dad cusub iyo macalimiin iyo markaa tii horaasoo xiiso u qabo marka oo la joogistii waalidkii hooyadii iyo ubadkii yaryaraa ayaa waxaa laga yaabaa iyadana markaas in sabab ee u noqoto in madrasadii cunuga aan maaragtay lagu kari karin aadisteeda marka hore ama uusan jeclaysan marka asbaabahaasa marka waxay u baahan yihiin in la darso intaadan jeclaysiinin ka hor waa tahay ustaad maxamuudow yaa u badan arrintan marka la eego wiilasha iyo gabdhaha waxaa la tilmaamaa horta gabdhaha iyo wiilasha marka loo kala qaado ubadka waxbaranayo gabdhaha inay u badan yihiin kuwa diidmadaas ay ka timaado wiilashana dabcan ayaguna kama yaraystaan waxaa kaloo xusid mudan markaan dib ugu laabanno su-aashii hore waxaa jiri kara arday marka iskuulka ay ku soo biiraan maaragtay dhibaatooyin kala kulma ardayda qaar oo marka maxaa la yidhaahdaa ee, xadgudubyo ku sameeya xadgudubyadaas oo laga yaabo guriga inaysan ka jirin marka ee, sida in la foorjeeyo in maaragta la caayo in la dagaalo iyo wax la mid ah marka waxaa laga yaabaa ardaygan haddii bii'ada uu ka yimid guriga uu ka- uu ka yimid uu ahaa guri nabdoon la qabsiga madrasada in markaa dhibaato ay ku noqoto oo madrasada uu diido ama iskuulka uu diido aasistiisa Ee, waxaa kaloo jira ee, maxaa la yidhaahdaa in eh, loo qaado coleytan in loo qaado iskuulka markuu kusoo biiro ee, dhanka ee, ee, maaragtay aqoontiisa Ee, ee, laba laba way dhici kartaa in aqoontiisa ay sareyso oo markaa eh, sidaas eh, maarata ardayda kale ay u colaadiyaan oo ay ku xambaaraan eh, heer iskuulka su-aadistiisa inuu diido yacni iyo in darajadiisa ay hooseyso oo markaa eh, natiijooyinkiisa imtixaanaadka ay hooseeyaan ka jawaabista su-aalihiisa ay iska hooseeyaan qoraalkiisu iska foolxun yahay Eh, saa awgeed marka meesha ardaydan oo ay weerar ku qaadaan oo dhanka maarata inay asaga ay markaa foorjeenayaan ama ay arrintaas iyada ay ku bahdilayaan Eh, taasoo laga yaabo iyadana sabab kale inay u noqoto eh, markaas in uu uu diido aadistii madrasada cuqdadan nafsaani ayaa abuuri kartaa marka haddii daraaso uusan ku sameynin iskuulkii eh, haddii waalidku aan lala kaashan arrinta iyada ah haddii cunugii aanan su-aalo badan laga weydiinin asbaabaha keenayo inuu markaa ka cararo ama uu diido eh, madrasada oo wax u baahan eh, cilmi baaris in lagu sameeyo eh, iskaashi in laga sameeyo ee cunugana markaas ee, ee, su-aalo badan la weydiiyo asbaabaha ku xambaarayo ee, waxyaabaha ku kalifay inuu diido aadista ee, ee, madrasada imise nooc ayaa loo qeybayaa caruurta diida xarumaha waxbarashada Eh, dabcan eh, aniga waxaan maaragtay isleeyahay ilaa iyo saddex nooc waa loo qeybin karaa Eh, maxaa la yidhaahdaa caruurta noocan oo kale ah oo dugsi diidka ah ama iskuul diidka ah Eh, dabcan sababona way way- way- kala duwanna way ku xambaarayaan cunuga inuu markaas waxbarashadii uu ka dido Eh, kow waxaan dhihi lahaa eh, waxaa jiri karta eh, mushkilado oo dhanka nafsaaniga ah sidaan hore u sheegnay oo xiriir la leh psychology ahaan cunugii nafsadiisa oo u baahan baaritaan dheer in lagu sameeyo waxaa ka mid noqon kara welwel iyo walbahaar iyo markaa inuu ka qabo eh, maxaa la yidhaahdaa ka go-ista uu ka go-aayey eh, bii'adii hore uu ku noolaa maxaa yeelay cunuga markuu soo barbaarayo eh, bilowga hore hooyo ayuu la nool yahay Eh, kadib haddana ubadkii la dhashay oo walaalihiis ayuu la nool yahay Eh, maxaa la yidhaahdaa ama qoyskii si kale haddaan u dhigno Eh, maxaa la yidhaahdaa marka waxaa jiri kara wax la yidhaahdo eh, welwel weyn uu uu ka qabo Eh, intaas uu weynayo markii uu goobtii waxbarashada uu tago eh, la noolaanshihiisa waqtiga inta badan uu la qaadan jiray Eh, taasuu tabayaa marka saa awgeed marka tiiyuu xiise u qabaa tanna lama qabsan karo marka mar walba marka waxaa laga yaabaa marka in oo oo oo dugsi uu ka maqnaado ama iskuulka uu ka maqnaado Eh, waalidka ayaana la rabaa arrintaas xalkeeda inuu uu ku dadaalo asagoo si degan uu isticmaalayo nasiib darada waxay tahay marka waalidiinta inta badan waxay adeegsadaan xoog ayay adeegsadaan Eh, ubadka yaraa way soo garaacaan Eh, maarata aad bay usoo canaantaan asagoo markaas eh, eh, aan la- aan- aan aan lagu qancinaynin inuu maaragtay iskuulka uu aado ama dugsiga uu aado Eh, maxaa la yidhaahdaa eh, niyaddan aan loo dhisayn Eh, dabcan tan labaadna waxaa lagu tilmaami karaa sabab eh, cabsi uu ka baqaayo macalinka naftiisii maxaa yeele waxaan ognahay eh, madrasooyinka qaar dugsiyada qaar iskuullada qaar eh, macalinka usha ayaa ka soo horeysa Eh, arrintaasoo markaas culamaa u tarbiya dood badan ay geliyeen eh, inaysan ku habbooneyn ubadka yar in cabsi loo muujiyo eh, in dagaal loo muujiyo in marka eh, meel laisku tumo meesha ay tahay laisku ciqaabo oo macalinka usha ay kasoo horeyso oo maarata maxaa la yidhahdaa Eh, mararka qaar waxaa dhici karta oo loo celin karaa eh, maxaa la yidhahdaa nooc kale inay jiraan oo ardayda naftooda oo ka waaweyn oo u hanjaba oo markaas eh, u muujiya inay dilayaan oo xoog xoog ay ugu faanaan Eh, macalinkan oo arrintaas iyada uusan muraaqabaynin uusan ka warhaynin Eh, taasna way keeni kartaa in madrasada uu diido canuga yaraa waxaa kaloo loo celin karaa eh, eh, eh, madrasada ama iskuulka eh, cumriga muraahaqada haddii la gaaro oo cunuga waxaa laga yaaba waxbarashada xoogaa inuu ka santaagayo oo tamarud meesha uu kaga yimaado Eh, maxaa yeelay eh, maxaa la yidhaahdaa wuxuu u maleynaya inuu ka weynaado u maleynaya waxbarashadii marka waxyaabo kale ah uu u hanq- hanqaltaagayaa marka ubadkeer waxaa la sheegaa haddii goor hore waxbarashadii aan la geenin eh, xilliga ay ku habboonta toddoba jirka aan la geenin oo oo lagu tarbiyeenin madrasadii aadisteedii dugsiga qur-aanka aadistiisii eh, maxaa la yidhaahdaa la qabsashadii macalinka inuu la qabsado bii'adii waxbarashada inuu la qabsado hooyada inuu ka maqnaan karo walaalihiisi iyo qoyska inuu ka maqnaan karo muddo isagoo waxbarasho ku maqan arrintaas haddii goor hore horey aan loo sii gelin cunuga hadduu haddii hore uu u weynaado waxbarashada la qabsigeeda mushkilo inay ku noqotaa laga yaabaa marka laga hadlaya hadeertaan macalimiinta dugsiga qur-aanka oo kale ee oo laga yaabo qaarkood inay wax badan ka qaldan yihiin oo loo baahan yahay in maarata dib u ogis lagu sameeyo oo la saxo iskuuliska naftooda ay u baahan tahay in dib u ogis lagu sameeyo oo la saxo ee habdhaqanka macalimiinta iyo mudarada ee maxaa la yidhaahdaa ee waxaa la yidh- macalimiinta hore waxay dhihi jireen macalinka dugsigu wuxuu u neceb yahay saddex shanaad waa waa cunuga shan jirka ah oo waxbarashada ka dhacsan oo weli caqligiisa uusan gaarin in markaas eh, waxbarashadii loo bilaabo maxaa yeele annaga dad muslimiin ayaan nahay saa awgeed marka waxaan ognahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu amray owlaadda toddoba san haddii ay gaaraan in salaada la baro marka tacliimintii iyo barashadii salaada haddiiba toddoba san ay bilaabmayso umuurihii kale oo diintii iyo danawigaba iyo maarka saasoo ayadana toddoba iyo wixii ka dambeeya ayay ku habboontahay in la bilaabo marka cunuga shan jirka ahaa marka la geeyo meesha macalinka waxaa la yidhahdaa ma jeclaysto maxaa yeele caqliga iyo waxbarashadu weli ma uusan gaarin xilliga cayaarsiista ayuu ku jiraa eh, xilligii jaceylka loo muujinayo ayuu ku jiraa eh, maxaa la yidhahdaa ma uusan gaarin waxaa kaloo macalinka necab yaha la yidhi cunuga eh, maxaa la yidhaahdaa eh, eh, shan iyo toban jirka ah maxaa yeele asana waxaad moodaa marxaladii muraahaqada ayuu galay eh, howlo kalaa ku furan bado kalaa ku furan eh, xooggiisa markaas soo soo galay marka maxaa wiil hadduu yahay raganimadiyaa timid gabar hadeetana gashaantinimadiyaa soo galayso oo bilow ah eh, maxaa la yidhahda qaangaarnimadii ay imaanayso marka eh, eh, amuuro kalaa ku furan marka waxay ku habboonay toddoba jirka sideed jirka in daraasadii eh, eh, madrasadii la bilaabo Eh, wuxuu kaloo macalinka necab yaa layidhi shan cunug maxaa yeele shan cunug cun macalinka kifaayana kama helaayo ee, wuxuu ku joogo dugsigii ama madrasadina kuma helaayo marka ee, macalimiinta hore saasay marka uga didi jireen ilmaha shan iyo toban jirka oo marxaladda muraahaqada gaaray iyo cunuga waxbarashada weli aan gaarin oo shan jirka ah iyo tirada yaroo ilmaha marka sababta ee keeni karta cunuga oo saddexaad marka waxay noqon kartaa xilligii waxbarashada oo uu ka dib dhaco oo uu weynaado oo uu gaaro marxaladaas cumriga muraahaqada loo yaqaano oo iyaduna ee, ee, cunuga tamarud ka dhigi karta markaa ugu dambeyn maxaad is leedahay xal way u noqon kartaa mushkiladan Eh, xaqiiqatan ani waxaan dhihi lahaa waxaa suurtagal ah in markaas eh, eh, layska kaashado arrintan iyada ah oo ay u baahan tahay diraaso in lagu sameeyo camiiq ah Eh, gaar ahaan eh, waalidka waxaa la rabaa in loo naseexeeyo looguna naseexeeyo sidii uu uga gudbi lahaa mushkiladda eh, ubadkiisa yar ka haysata ee aadistii madrasada ama diidista uu diiday markaan waalidka waxaan kula talin lahaa kow eh, in waalidka uu la sheekeysto dadka murabiyiinta ah oo ku takhasusay eh, tarbiyada eh, ama barbaarinta ubadka yar eh, ka hor da-da iskuul aadista intuusan cunug yar uusan gaarin Eh, iyo haddii uu markaa gaari laakiin ay ka muuqato mushkiladan iyada ah oo walwalka iyo walbahaarka cunugan yarka ah soo soo soo wajahayso ama ka soo muuqanayso waxaan kaloo eh, xal u arkaan mushkiladan lagu xallin karo eh, eh, hooyadii ama aabbihii naftiisa inuu markaas la xiriiro macalimiintii madrasada joogtay haddii ubadka yaraa uu diido inuu aado madrasadii Eh, maxaa yeelay halkaas markii uu waalidka xiriir la sameeyo wax badan ayuu ogaan karaa Eh, marka ogaanshahaasa marka waxay keenaysaa inuu helo sababta ama cilada eh, lasoo gudboonaatay cunuga yarka ah Eh, markaas eh, ama ha ahaato dhibaato uu kala kulmay macalimiintii ama ha ahaato dhibaato uu kala kulmay saaxiibadii iskuulka uu ku yeeshay Eh, ama si xun in loola macaamilay oo macalimiinta mid ka mid ah waxaa suurtagal ah inuu uu si xun ula macaamilo ubadka yarka uu nacsiiyey goobtii waxbarashada inuu soo aado Eh, umuurahaas oo dhan marka waxaa la rabaa eh, eh, eh, waalidka inuu dabagal ku sameeyo Eh, sidoo kale waxaa la rabaa cunuga yaraa naftiisa in muqaabalo loo- lagu sameeyo oo oo lala kulmo oo lala fadhiisto oo lala sheekaysto oo la weydiiyo eh, maaragtay asbaabaha mushkiladan ee ku xambaaraysa inuu diido inuu goobtii waxbarashada uu aado waxaan kaloo kula talin lahaa anigoo xal aan u arkaa eh, in si saxa loo raadiyo asbaabtan oo ku xambaaraysa eh, cunuga yarka ah eh, maaragtay eh, in uu uu uu markaas eh, uu aadi waayo eh, madrasadii Eh, waxaa jiri kara mushkilado oo dhanka qoyska ah oo cunuga cabsi gelinaysa oo u diidaysaba inuu madrasadii ama goobta waxbarashada uu aado waxaan kaloo xal u arkaa oon kula talin lahaa waalidka in arrintan uu u wajaho si deganaanshiyo ah oo dulqaadi ay ku dheehan tahay oo ardaygii yaraa ama cunugii yaraa loola macaamilo si oo wanaagsan oo aanan kuleel lagu wajihin canaan fara badan aan lagu wajihin garaacis cunugii la darbiyo inaan inaan lagu wajihin maxaa yeele garaacista iyo kheylada badan mushkiladda way uun sii kordhinayaan maahane Eh, wax kama bedelayaan xalna ma keeni karaan Eh, bal waxay eh, culays ka dhigayaan in xal kama dambeys ah la gaaro Eh, sidoo kale waxaan kula talin lahaa waalidka in la dhageysto ubadka yarka ah inta la awoodo si loo ogaado mushkiladaha ee ku xambaaraysa ee- ee cabsida ah ee uu u diidayo inuu goobtiisii waxbarashada uu horay usii aado Ee, waxaan kaloo aniga xal u arkaa ee, waxyaabo waxaa jiro iijaabiyaad ah oo cunugan yar ee jeclaysiin kara waxbarashada oo maalin walba cunugan lasoo gudboonaado ama asaga ha sameeyo ama qayb ha ka noqdo saa awgeed marka waxaa la rabaa cunugaas yarka ah waxyaabahaas in ee, looga dhigo ee, dhiirigelin in looga dhigo oo tusaale haddii oo labiska oo kale uu ku fiican yahay la yidhaahdo ee, labiska iskuulka markaad gashatid waad ku fiican tahay boorsadii buwaagta iyo agabka waxbarashada markuu qaato oo kale in la yidhaahdo boorsadan markaa qaadatid aad baad u qurxoon tahay Ee, waxyaabaha oo dhan markaas in, in, in lagu dhiirigeliyo cunuga canshiitooyinka madrasada hadduu qayb ka qaatay mararka qaar macalimiinta in lagala ballamo oo ay yidhaahdaan markaas arday fulaan ninka meeshaas iyo meesha ama ardayda fulaan lira meesha iyo meesha ayay ku fiican tahay waxa oo dhan marka in dhiirigelin looga dhigo laakiin laga dhowrsado abaalmarin maadi ah in la siiyo cunugii maxaa yeelay umuurta eh, si macnawiya la rabo in loo wajaho oo cunugii markaas eh, la dhiirigeliyo la farxadgeliyo shucuurkiisa wax laga bedelo eh, maarata maxaa la yidhahdaa laakiin aanan lacag la barin lacagta inta badan eh, waxbay waxbay ku dheeshaa laakiin wax ma- ma wanaajiso marka eh, waxyaabahaas oo dhan xal bay u noqon karaan waxaa kaloo xal u noqon karaan isleeyahay eh, maxaa la yidhahdaa cunug intuusan madrasada uusan aadin eh, mushkiladaha dhici karo in loo la tuso meel walba inay ka dhici karaan meel walbana ay markaas ay- ay ay- ay joogaan tusaale macalin kulul haddii uu jiro eh, waalidiin kululba inay jiraan eh, cunug iskuulka ilmaha darbinaya ama u hanjabaya haddii uu joogo guryahaba qaar in laga heli karo kuwa walaala oo ilmaha sidaas ula macaamili karo saa awgeed marka la yidhaahdo eh, arrintaas iyada wax mushkilaa malaha waa ka gudbaysaa eh, in lala wadaago Eh, sidoo kale cunuga waxaa la rabaa in la baro nasashada istirqaa wax loo yaqaano eh, eh, maaragtay inuu deganaanshiyo muujiyo inuusan si dhaqsaa u xanaaqin inuusan si dhaqsaa u cabsanin eh, walbahaarka oo kale in markaa uu iska ilaaliyo iyadana maaragtay in lagala sheekaysto oo lala qaato waqti fara badan inahaas aan waxaan u arkaa aniga eh, inay xal u noqon karto mushkiladda diidista cunuga inuu aado madrasadii ama goobta waxbarashada wayaha iskuraqo kordaan sugaynaa la soo gaadhay maante
mar kasta oo aad aragto guulayste waxaa keliya kuu muuqanaya sida loogu dirsaday waxqabadkiisa ma arkaysid halgankiisii dheeraa oo uu u soo galay xaqiijinta riyadiisa waxaad u baahan tahay go'aan adag iyo kalsooni buuxda si aad yoolkaada u gaarto ogow xanuunka kula soo gudboonaada xilliga waxbarashada waa daqiiqado dhammaanaya laakiin xanuunka ay leedahay inaad dayalsato tacliinta waa dhibaato kula jiraysa cimrigaaga inta ka dhiman ha yeelan muuqaal ardaynimo oo keliya balse noqo arday aragti iyo ayatiin leh fariintani waxay gaar u tahay rediyow himilo
dallada sugayniyo waqtigii wayna soo galayeen
waxaad dhegaysanaysaa barnaamijka aqoonkaal oo kaaga imanaya idaacadda himilo markanna muddo gobaha waxbarashada waxaa aad ugu yaraa haweenka waxbarta taasoo loo aaninayay wacyiga waalidiinta oo aad u hooseeyey waxaa jiray oraahyo aan la mahadin oo aan ka turjumayn awoodda iyo kartida dumarkeenna sida haween waxbartay jiko ayaa u dambaysa balse sannado badan waxaa socday olole lagu taageeraya waxbarashada haweenka oo waxaa caanbaxay oraahda ah dumar waxbartay waa bulsho waxbaratay iyo kuwo kale oo dhiirigelin iyo wacyigelinba u ah waalidiinta iyo haweenka qudhooda fartuun faysal waa sanadka afraad ee jaamacadda waxay fasalkeeda oo isugu jira gabdho iyo wiilalba u gashay kaalinta koowaad waxaan kala sheekaystay sida ay ugu suura gashay inay gaarto heerkaas tallaabooyinka ay raacday iyo sida ay dareemayso ka dumar ahaan inay kaalinta hore u gasho fasalkeeda magacayga waa fartuun faysal yuusuf waxaan dhigtaa jaamacadda muqdisho waxaan ka bartaa kuuliyadda qaanuunka waxaan ahay sanada faraad ardaydu way ku kala duwan yihiin xilliga ay akhriyaan duruustooda adiga waqti gaar ah miyaad akhrisaa mise een, cashirka inta uu qoyan yahay ayaad markaa akhrisaa oo aada xoogga saartaa cashirka intuu qoyan yahay ayaan badanaa xoogga saaraani yani waqti kastana wax waan aqriyaa ugu yaraan laba saac maalin een, afar labaatankii saac ugu yaraan siddeed saacadoodaan wax aqriyaa een, habab aad leedahay waad kaga duwan tahay ardada dhigaaga ah ee aad u diyaarsato duruusta ma jirta haa haba badanaa jiro oon u diyaarsado duruusta waxaa kamid a xilli kasta een, habeen kasta inaan soo kaco saacad tobanka saac een, oon markaas aan bilaabo wax aqriska ilaa halka saacaan wadaa sidoo kale waxaa jirto waqtiyo badan oo dheeraada inaan aqriyo een, duruusta badana ka dumar ahaan sidee dareemaysaa in fasalkaagii aad u gasho kaalinta koowaad wallaahi aada iyo aada ugu faraxsanahay semisterkii waxaan ilaa semister eid ayaan inta joogaa semisterkii ugu horreyn kaalinta gala waaye farxaddeyda lama soo koobi kara aada ugu faraxsanay anoo gabar inaan galaaskeyga kaalinta koowaad u galo waxaan ugu mahad celinayaa macalimiintii ugu soo dadaalay iyo qof kastoo ka qayb qaadatay inaa maanta heerkan aan jooga aan gaaro dhinacaaga maxaad ku dhiirigelinaysaa een, haweenka kula midka ah haddii xitaa ay guursadeen oo kale wallaahi waxaas waa sax say dadku sheegeen mahmaayadaan ah gabar waxbarato waa bulsho waxbarato waxaan ku dhiirin waxaan ku dhiirigelinaya gabdhaha inay ku dadaalaan si ay heer u gaari lahaayeen mar kasta aysan iska dhaadhicin ama aysan qaadan fikirka qaldan ee la dhahay gabar waxbaratay jikaa u dambaysa aysan aaminin absolutely taas aysan aaminin waxba kama jiraan inay kasoo qaadaan maxaa yeele haddaa waxbarato caruurtaadana waa u anficaysaa adna waa isku anficaysaa waalidiinta kugu soo tiiri tacbeelna waa u anficaysaa marka waxaan ku dhihi lahaa hadalladaasi aysan dib kuu celinin oo mar kastay hadalladaas aa maqasho kasii qaad dhiiranaan inaad hore u socoto waxbarashadaada inaad ku dadaasho heer alle heerkaa rabtana waa gaari kartaa waa tahay si aad usoo gaarto halka hadda aad joogto oo kaalinta koowaad ah yacni dadaal ceynkee ayaad usoo gashay wallaahi dadaal fara badana usoo galay in mataqaanaa la idhaho waxbarashadan yani wax ma ka faa'iideysid een iskadaa een xataa la idhaho badanaa markaan soo jeeda habeenkii xilli dambe oo kalea la idhaho maxaa isku daalinaya markasta wajikaa kuu dambeynaysadaa waxbaratay ama muxuu ahaay wiil la gelaya kaalinte maxaa isku dhiba iska seexa camal dhibkaasoo dhan aan soo arka laakiin saasay tahay dheg jalaq muu siinin oo waa kasii gudbay oo waxaan isdhahay meesha ujeeda mar kastaba fiirle waa gaaraysaa insha allah dadka ugu horreeyaan sii lahaa waa waalidiinteyda oo igu soo dadaalay oo markasta igu dhiirigeli jiray oo dhihi jiray waa fiicanta waa gaaraysaa waxaas waxaa marka labaad u mahad celinaya macalimiinta ayagana sidoo kale wax isoo baray oo markasta i dhihi jiray ha isniyad jebinin waad gaaraysaa waxbaro dadaalle dadaalkaagale meesha tarafta ku gaaraysaa aad iyo aad ugu mahad celinaya dadkaasoo dhan Een, maxaa tale iyo tusaale ah oo aad la wadaagaysaa ardada kale ee doonaysa inay galaan kaalmaha hore ee goobaha waxbarashada wallaahi waxaan dhihi lahaa waxaan loo dhibtoon dheefteeda lama helo dhibtooda oo mataqaanaa wax akhriska badiya mar kasta waxbarashada ku dadaala galaasada mar kasta xaadira ha maqnaanina oo macalinku wuxuu dhigaya maaha wax kaloo badan banaanka ka faa'iida because wuxuu macalinku dhigaya keliya macnaha yani makuu baasaysid oo waxaa laga waxaa lagaa rabaa intuu macalinku si in ka badinna aad i raadisid oo adi jeebkaaga aa ka keensatid waxaana ku keeni kartaa inaad dadaasho oo akhriskaaga aa badido oo mar kastaba meel tacliin lagu baranaya aadid intaas ayaan kula tali lahaa intaa ayuu inoogu egyahay toddobaadkan barnaamijka aqoonkaal oo kaaga imaanayay idaacadda himilo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
anigu ka tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilaysbay ku tahay awlaada ku dara dugsiga